waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
shirka golaha wadatashiga qaran ayaa ka furmay madaxtooyada qaranka villa soomaaliya kaasi oo uu shir guddoominayey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka arrinsanaya xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dardargelinta dagaalka ka dhanka xarakada shabaab iyo dhammaystirka dastuurka dalka siday shaacisay villa soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qaybgelay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe koonfur galbeed cabdulcasiis xasan laftagareen galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale hase yeeshee waxaa ka maqan oo aan ka qaybgelin madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka mid a madaxda maamulada dalka shirka ayaa waxa uu inta uu socdo looga doodi doonaa dardargelinta dagaalka ka dhanka xarakada shabaab si loo dardargeliyo howlgallada guud ahaan dalka looga xoraynayo al-shabaab kuwa oo bilihii ugu dambeeyey gaabis uu ku yimid afayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfi oo mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ee muqdisho u faahfaahinayey waxyaabaha shirkaasi looga hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirka uu soo gaaray gelinkii dambe ee habeenkii xalay islamarkaana ay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ka arrinsanayeen arrimo muhiim ah kaa oo ku aadan xaaladda dalka iyo ajandayaasha miiska saaran si gaar ah afayeenka madaxtooyada waxa uu sheegay in laba qodob ay ugu muhiimsanaayeen waxyaabihii shirka looga dooday maalintii shalay shirka golaha wadatashiga qaranka maanta si rasmi ayuu muqdisho uga furmay waxaana shir gudoominayay ama hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxaana kasoo qayb galay madaxweynayaasha goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo maamulka gobolka banaadir runtiina kulankaas wuxuu ahaa kulan ahmiyad weyn dadka soomaaliyeed ugu fadhiyey loona hanweyn yahay in natiijooyin wax ku oolahay ay ka soo baxaan marka saaka kulankaas furmay ilaa iyo caawamarkadkiisa soo gaaray iyo dadiilo iyo waxyaabo badan oo laga wada dooday waxa ay u muuqdeen kuwo si weyn laysuga afan kartay shirka maantay berrio soconaa xalayna kulan hordhacaa dhacay marka berito ayaa rajeynaa inuu soo gabagababo maadaama berina ay ku beegan tahay maalinta shan iyo tobanka may oo madaxweynaha ahmiyad gaaran ee u leedahay maadaama ay tahay maalinta dhalinyarada soomaaliyeed ahmiyadda waxyaabaha loogaga hadlay kulankan waxaa ka mid ahaa ama loogaga doodayo laba qodob oo muhiim ah oo ah dardargelinta la dagaalanka kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab iyo sidii loo dhammaystir lahaa dastuurka muddada dheer ee qabiil ahaa labadaas qodob ayaa muhiim ugu ahaa iyo arrimo kale casiiri ah oo ugu horeyso dhinaca amniga iyo horumarka dowladda iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay in tallaabadani uu madaxweynaha soomaaliya ku martiqaaday madaxda dowlad goboleedyada dalka si ay shirkani muhiimka ah uga qaybgalaan ay tilmaamayso sida dowladda federaalk ee soomaaliya ay uga go-an tahay ballaarinta wadatashiyada siyaasadeed ee wadar ogolka ah ee lagu gaarayo go'aamada masiiriga ah ee dalka iyada oo la raacayo dastuurka dalka u degsan iyo hay-adaha sharciga ah ee dastuurka lagu qeexay ayaa uu raaciyey laakiin shirkan ayaa imaanaya xilli uu meel sare marayo khilaafka dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka puntland madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi deni oo ay siyaasad ahaan kala tageen hoggaanka dalka tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii shan iyo tobankii bishii mey laba sano ka hor dhacday taa oo keentay in dowlad goboleedka puntland aanay ka qaybgelin afar shir oo dhacay iyagoona horay u qaadacay hanaanka wax kabeddelka dastuurka ee afarta cutub waxaanay sheegeen in aqoonsiga ay kala laabteen dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya haddaba haddii mar kale ay puntland ka maqan tahay shirkani muxuu ahmiyad gaara uu leeyahay waxyaabaha ka soo baxa mar kale afyaanka xukuumadda ayaa su-aashaasi la weydiiyey waxaana uu yidhi wallaahi dowlad goboleedka puntland casuumaad rasmi ayay heleen sida ay dowlad goboleedyada kaleba ay u heleen wayna qurux badnaa lahayd madal soomaaliyeed oo dad soomaaliyeed madax soomaaliyeed oo wada hadlaayo wada tashanayo aayaha dalka iyo dadka looga tashanayo inay wada joogaan laakiin ma aqaano sababta laakiin inta kale madaxweynayaasha kale iyo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir waa ay wada joogeen runtiina shirku shirarkii hore sidii uu ku socday ayuu hadda ku socdaa si qurux badan oo u socdaa waxaana rajeynaynaa in natiijo wax ku oolahay ay kasoo baxdo aniga dhibaato uma arko dad soomaaliyeed oo wada hadlay oo heshiisyo soo gaaray oo natiijadii soo baxday waxay ummadda soomaaliyeed kolley wax walba ay u wada yaalaan marka ana uma arko caqabad natiijo kastoo ka soo baxda shirkaasi balse waxaan u arkaa inay tahay wixii madaxdan soomaaliyeed ee isku afgarteen inay yihiin tan keliya saxda ah dalka dadka soomaaliyeed lagu hogaamin karo wallaahi waxaan isleeyahay shirarkii ka horreeyey shirkan dhammaantood guulo iyo natiijooyin dhaxalgal ah ayaa kasoo baxeen dhammaantoodna loo wadacayay kanna natiijooyinkii natiijooyin kale oo kasii fiicanina kasoo bixi doonaan rajaynaya ummadda soomaaliyeed kulankan aad iyo aad ay ugu hanweyn tahay in dalka soomaaliyeed horay ayuu u socdaa horu socodkaasina waxaa qayb ka ah wada tashiga dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed oo halkudhigii madaxweynaha ahayd soomaaliya heshiiska dunidana heshiisla ah marka in madaxweynuhu waxaa ka go-an in wada hadal wax walbo maxay ahaatay la sameeyo sidii ay wax walba u hagaaji lahaayeen
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho